bilaantihi weliba yo iyina lafdhabarta bulshada marwalbana weliba kaalimugliya ku qaadayana arrimo deegana sida abaaro fatahaada colaada oo inta badan asifayla qeybankunagadaayana caawiyowka bulshada dantiyara ee markaasi inbaahan in la garab istaaga cadabayeedoo hadda dalka ku jirana xaalado fatahaado oo saameeya bulsho malaayiine meeta duurkayo bilaantiyo kaleeyinga bulshada dantiyar ee dhibaataysana saynab cumar cali gadoomiyaha ururka baywaman ah yanin sharaxaasa doorshowka eedin caawiyowka dadka dhibaataysana ururada haweenka koonfur galbeed dhan way wada istaageen keliya ma ahan baywoman keliyaed kama qayb qaadanaysa dhammaan ururada haweenka ee koonfur galbeed ah qof walba doorkuu kaga aadanaa ka qayb qaadanaa ururkeena horta markii hore buxo inta badan u adeegi jira haweenka iyo caruurta iyo dadka oo maxaa la dhahaya oo yacni aan codkooda meel dheer gaari karin maantana bywoman waxay maraysaa in oo maxaa la dhahayay doorkii ugu muhiimsanaa ee fatahaada iyo dhibaatooyinka daadadka iyo roobka mahiyaanka ee deegaanada kasoo corday ee deerta in ay ka qayb qaataan haddii ay noqoto in maxaa la dhahayay wacyigelin badan ay sameeyaan taxadir badan la sameeyo haddii ay noqoto in bacyihii iyo waxyaabihii loogu talagalay in maxaa la dhahayay kaamuunka la gaarsiiyo haddii ay noqoto shaqo abuur laftirkeeda u sameyna dadkii soo barakacay saa maanta indhaha ugu jeedid yacni waxyaabo badan oo bywoman inta badan ay fokiska saarta waxaa yacni sheyga koowaad oo ugu muhiimsan oo ay haweenka gadoomiyaha ururka baywamange ta hogaamiishe halaasana taageero si isin caawinaad isin imbiidaan aad aada umahadsantahay raxmooy haa maxaa la dhahayay inta badan waxaa caawinaad ka helnaa gadoomiyaha komishinka guddiga barakacayaasha dhanka kalena waxaa yan caawinaad fiican ka helnaa hay-adda f c a oo inta badan waxyaabahan oo gargaarka deg deg ah samaynayna ugu yaraan dhiig joojin yar hadday noqoto in ganacsi yar loo sameeyo hadday noqoto in maxaa wacyigelin la sameeyo hadday noqoto in wax yaryaroo raashiin loo geeyo hay-ado badanaa naga garabsiiya ayaamahan dambe horta magaalada baydhabo waxaa aada ugu da-ayay roobab mahiigaan ah runtii maxaa la dhahayay yacni dadka oo anaga badanaa caawinaada siina waxay u badan yihiin dadka horta iska tabaalaysan kaamamka magaalada afarteed gees ku yaala waxaana kala shaqaynaa hay-adaha qaar in maxaa la dhahaya laftirkeeda wixii oo caawinaale mise baahiyaal deg deg ee jira iyo dhibaatooyin barakacyaal badanaa iska jira runtii waxyaabaha oo hadda badanaa magaaladii xataa ay dhibiis markii laska dhaafo magaaladii gudihii ayaaba roobabkii gurihii dad uga soo galaayaan wadooyinkii waxaa aragtay roobab fara badan inay maxaa la dhahaya ay saameeyeen qaar xataa guryihii dhexdooda iyo wadooyinka aad ay u dudumayaan marka anaga dadka badanaa a xooga saaran waxaa ka mid dadka oo danyarta ah inkastoo roobkaanayti roob oo yacni wax badan oo simay oo yahayo dad danyar leh ma ahan dadkii xataa oo dadkii ganacsatada magaalada ah xataa dhibaatooyin fara badan oo u geystay waxyaabihii anaga a caawin karnana waa caawina waxyaabihii kale oo maxaa la dhahay aan tamar u helin hay-adaha iyo wasaaradaha iyo qof walba muxsin oo koonfur galbeed ka damqanaya aan la wadaagna si dadkaasi ta dhibaataysan garab loo siiyo xaawo cabdiraxmaan yuusuf oo ku mid ee gabdho walka barada waa mid ku mid ee jaamacado baydhabo ah iyadoona ku hadalay sidiyo bilaantanku qeyb nagadu koranga caawiyowka dadka dhibaataysana
ka bulsho ahaan iyo ka arday ahaan baan oo ka hadalahaya afkasho khaasatan yani ardayda jaamacadda bay way jiraan dad oo baxdi hasuubiya masasado assessment oo kale dad hasuubiya dhibaatada dadka yani baahida ilaahay daboolo kora dadka oo dhibaatada saameeytay marki kaamanka markii laa kutaba xaafada jaraan oo dhibaatadaas haytii meel raayuse waxyeelo deersidi bulshadana shal nugula shal daranta indhindheen badan markii un hasuubani contribution aruurini ka jaamacad ahaan iyo ka maamul ahaan soo markii indhindheen badan una suubini wala un aruurini intii yaringa dareegni hadda way qorshadaan eetaa inay bulshada kale hanbandhigna si contributionkaasayta walanka darsadan oo bulshadaasay dhibaataysan caadi arday dareemo kortay baahiyaadkeediiba dareemo korto oo meel raayuso hadda jasta fiigi jaamacadda naftirshay lagu fadahay haddana bulshadii contributionga dhiibay ee relambol awoodis ee dhiibay qasabmee sadaqada wiina iraagmale marka markii una indhindeenta sayti suubani contributionkii una aruri neeliyaraaday wal bulshada laka eeda kora mahayna sas daraadiya meyl raay wayba qorshaysanayihiin intii bulshada intiya kala oo ilaahay wala sii intii meyl raay usu iyoona contributionkaasay dhinisho ku jeysadaan marka sas daraadiya yaa bulshadaasaytinku meel raayusiyo contributionka saytin ku qayb qaadahayna kor oo ehladooda noolada kor yacni inta nololiyo sama tibiyan intii uuna meel raayus in sheegna khataro roobka leey intii uuna in sheegna maadaama saadaalin badan roobku soo dhalan yawayla sheegay inay deertun eta yacni deer oo zaid meel raayus leh sida hormuud fariimahoon jirti oo kale wacyigelin badan un suu bidi marka unayna ka arday ahaan una oo ku duulana inta meel raayus bulshada dhibaatadaa saytii oo ku feejignaadan lambiyada baardoo camala limiday laakiin hooyo xaamile eh hooyo boos ee hooyo oo aadhalooda ciyaal haysato oo biyooga sayti meel raayus qaabiya an ku batan an hayn an haysana qaabiya markaa sayti anjiifadaasoo an haysana